wacanuu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta qodobada barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sagootin u sameeyey guddiga korjoogtada ka noqon doona muranka badda soomaaliya iyo kenya sidoo kale waxaad ku maqli doontaa barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo rajo wanaagsan ka muujiyey in soomaaliya ay natiijo wax ku ool ahay ka gaarto ka dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyadooo maalnimada berita la filayo in kiiska dacwaddaasi dhegaysigiisa uu ka bilowdo maxkamadda heeg ee dalkaasi holand waxaad maqli doontaan waraysi gaara uu siiyey warbaahinta qaranka xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo uu ku faahfaahinayo kiiska la xidhiira muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo dacwadda la filayo in maalnimada berita ay ka bilaabato magaalada heeg ee dalkaasi barnaamijkeena dhacdooyinka maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan allaha u naxariistee jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale ayaa maanta ku geeriyooday gelinkii dambe magaalada muqdisho kadib markii argagixisada al-shabaab gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay la beegsadeen isaga iyo ilaaladiisa barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaad ku maqli doontaan iyadoo wasiirka hore wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi uu ka tacsiiyey geerida ku timid jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan haddii allaha awoodali laga helo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo maanta kormeer ku tegay xero tababar uu ka socday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed barnaamijkeenna dhacdooyinka ayaan idinku soo gudbin doonaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi maxamed xaashi cabdi oo ka qayb galay munaasabadda tababarkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaasina ku booriyey in ay ka qayb qaataan siina xoojiyaan sugidda amniga dalka iyo ka horeynta cadowga argagixisada al-shabaab barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa maamulka gobolka banaadir oo ka digay in banaanbax uusan ka warqabin maamulka gobolku lagu qabto magaalada muqdisho iyada oo wareegto arrinkaasi ku saabsan uu maanta soo saaray maamulka gobolka oo ah in ay mamnuuc tahay in banaanbax uusan ogeyn maamulka gobolka banaadir oo aanay ogolaansho looga haysan wasaaradda amniga gudaha aan lagu qaban karin magaalada muqdisho waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo faahfaahin ka bixin doona kulankii maanta ay yeesheen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee ku aadanaa sidii loo joojin lahaa loogana hortegi lahaa dadka iyagoo banaanbaxyada ku qabanaya magaalada muqdisho ee aysan ka warqabin maamulka gobolka ama dowladda hoose ee xamar barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta waxaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodalih laga helo guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo dalbaday in gargaar lala soo gaaro barakacayaasha ku sugan degmadiisa waxaad ku maqli doontaan waraysi aynu la yeelannay qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee ku nool degmadaasi oo mikrofanka aynu la dhex qaadnay faahfaahinna ka bixiyey duruufaha halkaasi ku haysa iyadoo dhanka kale aynu idiin soo gudbin doonno guddoomiyaha maamulka degmadaasi maxamed ismaaciil cabdulaahi oo isna dhankiisa faahfaahin ka bixin doona arrimaha ku aadan qaxootigan ku soo barakacay degmada kaxda kuwaasi oo qaarkood ay ka soo barakaceen waddankaasi kenya barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii kale aynugu soo kordha ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta barnaamijka waxaa dhanka farsamada ka qaabeyn doonaa maxamed cabdi khalaf aniguna waa saaxiibkan cabdulqaadir yuusuf irshaad mar kale iyo dhacdooyinka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sagootin u sameeyey guddiga korjoogtada ee tegi doonaa maxkamadda caalamiga ah ee ku taalla magaalada heeg ee dalkaasi holand guddigan ayaa waxaa halkaasi ay u tegi doonaan sidii ay ula socon lahaayeen dacwadda badda ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya oo la filayo in maalnimada berita ay dib uga furanto magaalada heeg ee dalkaasi holand madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey sida dowladda soomaaliya ay ugu kalsoon tahay inay ku guulaysato dacwaddaasi maadaama soomaaliya ay si sharci ahi u martay dacwadda la xiriirta muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaan sagootinay guddiga korjoogtada ah ee tegi doona maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee dalkaasi holand guddigan ayaa waxaa halkaasi ay u tegayaan inay la socdaan dacwadda u dhexaysa dalkeenna soomaaliya iyo waddanka kenya oo ku saabsan muranka badda waxaana ku kalsoonnahay inaan dacwaddaasi ku guulaysan doonno insha allah ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxa ay u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda waddankaasi kenya oo ku aadan xadgudubka ay u geysatay qeybo ka mida badda soomaaliya barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta ayaad dhegaysanaysaan qeybihii hore ee barnaamijkana waan ku guda jirnaa ikhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay xeerraalyaha guud ee qaranka ayaa gaaray magaalada heeg ee dalkaasi holand halkaasi oo maalnimada berita la filayo inay ka furanto dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya xeerlaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa waxa uu gaaray waddankaasi holand halkaasi oo lagu wado in maalnimada berita ay ka furanto dacwadda la xiriirtay xadgudubka kenya ee badda soomaaliya xeerlaalyaha oo warbaahinta qaranka kula hadlay garoonka diyaaradaha ee waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in kulankan lagu wado in maalnimada berita oo taariikhdu ay ku asaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun lix iyo tobanka uu ka dhici doono maxkamadda caalamiga ah ee heeg oo ku saabsan yahay dhegeysiga is-hortaagga kenya ee ku aadan sii socoshada dacwadda waxaana uu intaasi raaciyay in kulanka berri bilaaban doona uu socon doono muddo saddex cishaa lana soo gebagabayn doono maalinka khamiista ah xeerraaliyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore ilaahay baa mahad iskale annagu nabad qabna na soo gaarsiiyey amsterdam kadib markii aan soo gutay fariidadii waajibkii xajka taa kadib haddii aan su-aashaada u soo noqdo waxaan hordhac u ahay wafdi ballaaran oo xukuumadda soomaaliyeed iyo shacabkeedaba matali doona una matali doona dacwadda muranka badeed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya isugu jira aqoon-yahano qareenno bulshada rayidka ah iyo dad badanoo intellectual ah oo soomaaliyeed si ay dacwadda u dhegaystaan qaabkay u soconayso waxaan rajaynayaa in dacwaddaasi ay berri furanto haddii alla idmo waxa furmaayana ma aha dulucdii dacwadda guud waxa weeye is-hortaaggii hordhaca ahaa ee dowladda kenya u soo gudbisay maxkamadda caalamigaa annaguna aan ka jawaabnay ayaa dhagaysigii doodeeda uu bilaabmaya marka waxaan rajaynaynaa inuu berri bilaabmo
xerlaaliyo waa mahadsantahay sidaa noogu sharaxday bal waxaad ka warantaa maadaama aad sheegtay berri in arrinkaasi u dhacayo oo dhegaysiga maxkamadda ay ka bilaabanayso magaaladan heeg ee waddanka holland imise maalmooday soconaysaa sidoo kale wafuudi kenya ee maxkamadda idinkala dhexaysa ayaguna ma imaanayaan goobta oo masoo xaadiraya midda wafuudda kenya koley ma garan karo waayo de waddan walba asaga ayaa u madax bannaan qaabka uu wajahayo dacwadda laakiin waxaan filaynaa inay yimaadaan oy dacwadda kasoo qayb galaan ta su-aasha kale oo ah ilaa intee bay soconaysaa dacwaddani waxay soconaysaa hiyarinkeedu ama dhegaysigeedu muddo afar maalmood ah maalinta berri ayay bilaabmi doontaa bacdamaa dowladda kenya ay tahay dowladda keensatay is-hortaagga iyada ayaa maalinkaas la dhegaysanayaa doodeeda soomaaliyana maalinta ku xigta ayay ka jawaabi doontaa kadibna laba maalmoodoo kale oo sidaasoo kale ah maalinna kenya maalinna soomaaliya ayay sii socon doontaa haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa maalinta khamiista ah inay soo gabagabowdo dhegaysiga dacwadda marka soomaali ahaan maadaama ay dhahayn kenyaanku annagu micnaha dacwadeenna halkaa laguma qaadayo idinkuna aad taagantihiin halkaana lagu qaadaa meeshaas ma laga filin karaa in soomaaliya ay arintan ku guulaysan karto
sideedaba horta waa maxkamad waxaa dacwadda la geeyey qaadiyaal iyo garsoorayaal shuruucda yaqaana ayaana qaadaya waxaan filayaa uun in aan sharciga dhinac mari doonin sharcigu sida uu qabo lagu dhammayn doono dooda kenyana la diidi doono maxaa yeelay qaanuunka xaggiisa ma waafaqsana maxkamadduna waxay kolley mari doontaa in dhinaca qaanuunku sida uu qabo ayay mari doontaa oo ah sida doodayada ay ku wajahan tahay waxaan rajaynaynaa in la diido ishortaagga ay kenya soo gudbisay islamarkaasna la guda galo dulucdii dacwadda madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa waxa ay kormeer ku tageen xero tababar uuga socday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kormeerka kadib ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka isagoo ku dhiirigeliyey ciidamada tababarka ay halkaasi ku qaadanayaan ayna sii dardargeliyaan dadaalada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee dib loogu xoraynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
bacdisalaan runtii waxaa horta markood farxadnoo ah aad iyo aad u weyn booqashada maanta maaragtay aynu soo booqanay iyo inaan halkaan idinkula kulanno taas oo isleeyaha runtii waa mid aad iyo aad u farax gelinaysa adinka niyadiinana kor u qaadaysa annaga niyaddeena kor u qaadaysa quruxdan iyo heybaddan idinka muuqatana maaragtay aan doonayno in lasii hormariyo runtii ciidankiina waxaa ka mid ahaydeen toddoba boqol iyo soddon iyo afar ciidan ah oon ugu talagalnay integrationka soomaaliya oo dhan ka jiro qaybta koowaad galmudug ama koob iyo labaatanaad inaa adinka idinku bilow nasiib wanaag si hadda taliyaa sheegay laba boqol iyo konton ka mid ah ayaa hadda ku joogtaan laakiin inta kale oo dhimanna waxaan rajaynaynaa in maarata sida ugu dhaqsaha badan ay idinku soo biiraan sababta waxaa waaye integrationka ciidanka waxaa loogu talagalay ama isdhexgalka ciidanka waxaa loogu dhex waxaa loogu talagalay in dadku isku bartaan isku meel aadaan isku wax maaragtay noqdaan saa awgeed ayaa markii galmudug la sameeyey kadib waxaan ku talagalnay ciidamadeedan inaan midayno oo maaragtay ciidamadeeda isdhexgalaan si ay difaaca meel uga soo wada jeestaan ama nolosha maaragtay hal meel u noqdaan waana taas midda ayadaa maanta midda idinka muuqata oon isleeyahay maaragtay runtii aad iyo aad ayay idiin farxadgelinaysaa una farxsan una farxadgelinaysaa annagoo dhan iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed sida aad la socotaan deegaanada galmudug deegaano badan oo ka mid a waxaa gacanta ku haya cadowga oo nabadiidka ah waxaa loo baahan yahay in gacan bir lagu qabto deegaano badan oo ka mid a weli waxaa ka jira amni darro iyo maaragtay waxyaabo oo falalka amniga liddi ku ah waxaa loo baahan yahay gacan bir in lagu qabto deegaano badan oo ka mid a waxaa jooga ururo kale waxaa loo baahan yahay in ayagana sidoo kale gacan bir lagu qabto waxaasoo dhan dadka ay sugayaan oo doonayaan inay wax ka qabtaan ama wax u taraan waa idinka waa waxaa marka laydinka rabaa inaad kow adinka isaamintaan laba inaad adinka maaragtay muxuu ahaa aa isjeclaataan saddex inaad adinka inaad walaalitihiin aa ogaataan sababtoo ah meeshaan cidladaa u jeedaan oo oo maaragtay gaaskan hadda uu ku yaallo oon u malaynayo sagaashankii in ugu dambeysayey iyo deegaan la dego in maaragtay ay isugu yimaadeen oo isku walaalsifteen oo nin walba ninka kale maaragtay aan filaayo nin la hooyay la aabbaa inaysu ku jirin in maaragtay ay idiin tahay micno badan idiin samaynayso waxaan xasuustaa waagii hore oo soomaaliya la joogay in maaragtay xeryaha tababarka lagu qaato sida belidoogl oo kale ama xalan oo kale iyo meelaha ka midkaa dadka maaragtay markay ardayda ahayn oo la isugu keeno dadka dadka ka soo baxa meelahaas inay iska jeclaan jireen dadka kale ama iska walaalsanaan jireen sababtaa waxaa waaye markii qofka uu galawato wax ku wada cuno ama bakeeri maaragtay shaha uu meel ku wada cabo waxay uga duwan tahay qofka kale arrintiis ayay maaragtay wax weyn uga duwan tahay ama wax weyn maaragtay ay ka taraysaa runtii waxaa farxad u leh ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda galmudug isdhexgalkan ciidamada oo maaragtay waxaa aada muhiim u ah in aad dhegaysataan mar koowaad waxaa leedihin taliyaal oo abaanduulaha hadda uu noo idin hogaaminaya idinla joogo taliyaal guutaa jiro kuwo ku-xigeenaa jiro waxaa leedihiin muxuu ahaa taliyo ururo taliyo horimo taliyo kooxyo iyo taliyo urmiyaa leedihiin waxaa leedihiin macallimiin iyo tababartaa leedihiin waxaa loo baahan yahay waxaas oo dhan in maaragtay muxuu ahaa ka amar qaataan dishibliinka ciidanka waxaa la gaari doonaa wakti laydin akriyo oo saa hadda macalimiinta ku wada hadalnay ama saraakiisha ku ballansannahay ciidanka iyo awaameertiisa iyo shuruucdiisa laydin baro aa la gaari doonaa markii sirsoonka maarata gaaridiisa idiin dhamaada kabacdi inta taa la gaarayana waxaa loo baahaya inaa lasii qabsataan taa markii la gaarana waxaa loo baahaya inaa maaragtay si tahayba aa ula qabsataan waxaa loo baahan yahay macalimiintana aan u sheegaynaa adinkana idiin sheegaynaa inaa xerada ku sugnaataan subax iyo galabba aa xeradiina joogtaan inta dhibowga idiin socdo waxaan xasuustaa aniga dhal askirada ahay xero kabiiriga la dhaho iyadoo la joogo habeenbarkii shan saaco habeenimo afar saaco habeenimo ayadoo askar intii lala baxa macalimiinta waxaan faraynaa u sheegaynaa inay arrimahaas oo kale ay fuliyaan si askarigu u adadkaado ugana baxo buugga naxariista oo maaragtay hadhow berrina oo asaga u noqdo mid dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaaco saddexdaas da waa midka askariga laga rabo qofka inuu dalkiisa difaaco diintiisa difaaco dadkiisa difaaco waxaa loo baahanya in laga fogaado oo aad looga dheeraado waa qabiilka waay qabiil waa kii soomaaliya dumiyey waa kii qarankeena dumiyey waa kii ummaddeena kala gooyey waa kii meeshaana dhigay waa maanta aan joogno soomaali joogno runtii kaas isaga waxaa loo baahanya in laga fogaado oo maaragtay la iska noco oo qof walba qofka kala aamino intiina hadda maanta xarinaa wada joogto waxaan hubaa inay iska xigtaan inta soomaali meel walba wada joogto oo kale waayo sababta isaga xigtaan waxay tahay adinkaa isku quraac cunaaya isku qada cunaaya isku cashana cunaaya dadka kale wax kale cunaaya marka maadaama ay saa tahay waxaa loo baahanya inaa iska xigsataan dadkaas oo soomaalidu iska xigsataan waxaan idiin ballan qaadaynaa annaga wixii awooddeenna inaan idinla qabanno haddii ilaa yidhahdo kii askariya oo fiicnaada inaan dilacsiino mushaarkiinna inuu meel cad saarnaado muxuu ahaa garaamkiinna inuu meel cad saarnaado ayaa idin ballan qaadayna hadda mushaarkiinna waa diyaarsan yahay insha allah intaad tababar ku jirtaan wiilkan dhexdiisa ama wiilkan soo socda ugu dambeyn mushaarkiinna inta badan waa helaysaan haddii ilaa yidhahdo dalacaad iyo waxaasna markii koorsada laydin xiraayo waa ballan waa inaan dalacsiino oo saraakiisha maaragtay iyo muxuu ahaa saraakiil xigeen iyo alifley iyo dableyba nin walba wuxuu u qalmo oo asaga uu goosto inuu helayo idin ballan qaadayna insha allah waxaana loo baahan yahay in la kala sarreeyo oo uu jiro dable alifle laba alifle saddex xarig laba saddex iyo xidig iyo wax ka sarreeya inay jiraan ayaa loo baahan yahay runtii marka arrimahaas oo dhan waa arrimaha u baahan inaad ku dhiiritaan oo maaragtay u diyaar garowdaan waa la socotaan taliyaha amisom iyo abaanduulaha xoog maalinkii dhowd markay idin yimaadeen waxay idinka codsadeen inaad diyaar u tihiin inaad ka howlgelaysaan deegaanada loogu talagalay iyo meelihii loogu talagaloo dhan inay maaragtay aad diyaar u tihiin annagana waa idin diyaar garoobeynaa idinkana waxaa idinka rabaa inaa maaragtay muxuu ahaa awaamiirtaas iyo hawshaasa qaataan adinka waxaa laga rabaa waajibaadka laydinku leeya inaad fulisaan annagana xaqiina inaa naga heshaan naga ogaantiin insha allah waa dadaaleynaa annaga dhan waa cusubnahay weli cardunaa nahay waxaa laga yaabaa in maaragtay waxyaaba iska qalqaldan yihiin waxaa qaldan oo dhan waa saxaynaa waxaan moognahay ma jirno noloshaa ku nooshihiin from a to set bilow ilaa dhammaad waxaan ula soconaa si dhaba waxaan ula warqabnaa si dhaba waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ka bedelno hadduu ilaah yidhaahdo intaasaa maarata halkay aan kusoo iran lahaa aad iyo aad waa u mahadsantihin maantana insha allah waxaan idiin qali doonaa xoolo oo maaragtay idiin keennay waa iska hilbaysan doontaan macallimiintana macallimiintana maaragtay waxaan ka codsanaynaa annaga maadaama maanta soo booqna galabta in ciidanka la fasaxo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in cid aan ruqsad ka haysanin maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga gudaha aysan banaanbax ku qaban karin magaalada muqdisho haddaba gebagabadii kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka ayaa waxaa laga soo saaray qodobo lagu xoojinayo arrimaha ku aadan dadka iyagu sida sharci darrada ahi banaanbaxyada ugu qabta magaalada muqdisho taasi oo maamulka gobolka uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin shirkan wuxuu ahaa shirkii caadan ahaa oo xablaha ahaa oo degmooyinka iyo maamulka samagol dhex mari jiray loogana hadli jiray maalin kasta ama sabtimaan kasta wuxuu u dambeeyey magaalada ka jira iyo mustaqbalka ama maalmaha soo socda waxaa la rabaa in la qabta intaba shirkaasu ku saabsanaa noocaasu ku saabsanaa ma aha shir cusub oo intay maanta u hore shir hore usoo jir jir ahaa waxaa looga hadlaayay axaddii hore wixii laga hadlay qodobadii muhiimka ahayd wixii ka qabsoomay iyo waxa ka qabsoomay iyo go-aamada cusub oo hadda maanta la rabo in la qaato intaasuu guud ahaan ka koobnay shirka dulliyaasha loogu hadlaayo marka aad iyo aad jawi qurux badan u bilowday jawi qurux badan oo kusoo gudbay
waa tahay marka hore dhinaca mudaharaadyada dadka magaalada aad uga hadla maanta
wallaahi de mudaharaadyadu wax kale ma ahayn gobolka banaadir markii la yidhaahdo maamula ka jira wuxuu leeyahay madax uu leeyahay haday tahay heer gobol iyo heer dowlada mas-uuliyadda gobolka banaadir iyo waxa ka socda iyo waxa ka dhacayana waxay saaran tahay maamulka gobolka saaran tahay markii laga reebo dowladda dhexe oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho howlo aan isla leenahay dowladda dhexe waa jirtaa laakiin haddana mas-uuliyadda gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir uu saaran yahay waxayna ka mid ahayd waxa hadda maanta laga hadlayay wax cusub maahayn maadaama dee hadda la rabo in la galo marxalad cusub la galayo oo waddanku xaaladiisu dee xaalad doorashooyin iyo abaabul uu jiro in dee magaaladan muqdisho iyo gobolka banaadir maadaama dad badan uu wada degan yahay naqshaciinta ay joogaan dowladdii soomaaliya oo dhan ay fadhido maamul ahaan annagu waxaan iska warsanayna dowrka loogu aado magaaladan amnigeeda iyo sida magaaladan maaragta maalmaha soo socda ama bilaha soo socda la rabo inay ay noqoto qaabka annagu aan ka rabo marka de sax maba ahanba ama mudaharaad ha noqoto ama kulamada ha noqoto wasaaradda amniga horey uga hadashay annaguna dadka maamul ahaan inaan ka hadalno weliba xaq waxaan u leenahay dee wax kastoo magaalada ka dhacayn maamulka gobolka inay la socdaan maxaa yeelay dadka gobolkeen degana waa shacabkeenni shacabkeennana dee in dee si fudud inta waxayse ayagu garanayn waxa ka dambeeya inay inta meel ama looga wada hadlo ama isugu yimaadaan dhibaateeya ama dhibaata soo gaarta dee dadka nabadiidka oo magaaladan hadda maaragtay joogoo la yidhaahdo cadowga soomaaliyeed oo shabaab la yidhaahdo waxay ka faa'iidaysanayaan si kastoo ay u heli karaan dadkaas shacabka inay maaragta u waxyeeleeyaan sidaas darteed waxyeello haddii dadka inta meel ay isugu yimaadaan annagu ogeyn dadka waxyeelo la gaarsiiyana mas-uuliyada ku yeelanaya marka waxaa laga wada hadlaya waxay ahayd si guud magaaladan gacan bixinteeda iyo waxa magaaladan ka dhacaya haddii ay mudaharaad tahay haddii ay tahay isku soo baxyo meelo kale ka dhacaya wax kasta uu keeni kara shacabkan inay dhib ku soo gaaro inaan ka hortagno degmooyinkana maaragta arrintaas iyada ay qaybta ugu weyn ka qaataan cid kasta oo ay qusaydana loo sheego maaragta inay muhiim tahay in la ilaaliyo dadka maaragta amnigooda iyo waxa ay ku sugan yihiin la ilaaliyo marka dee taasu taasay ahayd oo hadda maaha wax cusub iyo guud ahaan horumarkii kaleo magaalada ka socda maamulka gobolka banaadir ka wada hadday tahay dhismooyinkii wadooyinka hadday tahay cashuurihii la qaadayo hadday tahay amnigii hadday tahay nadaafadii sidii guud in maaragtay hawl kastana ay sideeda u socoto waxbana ay iska bedelay laakiin wax kasta oo cusub ama la dhihi karo waa waa wax maaragtay hadda siyaadaha oo magaalada kusoo siyaaday iyo doorashooyinka mustaqbalka dhow la rajeeyahay inay dhacaan inda magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir waxa uga aaday inuu maaragtay gacanta uu ku qabto ka maamul ahaana maamul heer gobol iyo heer dowla intaba xiriir laga wada yeesho sidaas ay waxaa sidoo kale laga hadlay shirkaas dadka magaalaha in maamul gobolka banaadir ama dowladda saxa maraay elaamin doonto malaabax looga soo horjeedo qadiyada ee ku aadan badda suulinta soomaaliya hadda kenya ay dacwada kalena ay gudbisay arrintaasi waqti gaaraad ilaamisa ma jiraan
wallahi dee midaasu waa sax annaga dee badda soomaaliya soomaaliya iskale qadiyadda oo hadda dacwada beri ka furmayda waddanka xulan na aada iyo aada muhiim ugu taha ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dabadba wixii annaga nooga aadan barnaamixyada ka dhacaya adduunka naafihiisa kala duwan oo dadka soomaaliyeed ay dhigayaan maadaama halkan hadda aan joogna ay tahay xarunta midnimada soomaaliya magaalada muqdisho ay tahan in dada dadka gobolka banaadir degan uu muujiyo aragtidiisa iyo sida maaragtay aada iyo aad uga xun yahay dee waxyaalaha dhacaya diyaarna uusan ugu ahayn marnaba in taakada allaha ka dhaqay dhigay xuquuq ay leeyihiin dadka soomaaliyeed in la qaato waddanka lagu qaato ama maaragtay shisheeye lagu qaato marnaba taasaan kala midnahay gaar ahaanna waxaa ma dheernahay inaan inagu xarunteeda midnimada aan joogno oo muhiim ay tahay inaan ka hadalno marka kulankaas waa kulan qabanqaabadiisa la wada hadda lana rabo maaragtay waktigii loogu talagalay in lagu agaasimo oo maalmaha dee hadda lagu soo aado anigu hadda kumelihi berri ama berri dambe midna kumelihi maalmaha lagu soo aadana iyo waktiga ku munaasibka oo weliba hawshaas ay socotana uu muujin doonaa maamulka gobolka iyo shacabkiisu garab taagna ay muujin doonaan waxay la aada waata waxaad ugu baaqaysa shacabka soomaaliyeed ee ku daawanaya aad kala hadlaysa arrinta qabyadan si aad u qorsheynaysaa inaad ka dhigtaan magaalada muqdisho baanbaxa wallaahi dee qabdiyadaasu shacabka soomaaliyeed meel kastoo u joogana dee dabcan waxaa isleedahay qof kastoo soomaaliyeed hadda maanta sheegitaan waa ka dhan yahay qabdiyadda badda iyo ku aadan hawsheeda aad iyo aad maaragta dalka waxaa arkaya hadda waddamadaas dawladda ingiriiska kale holanda kale meelo fara badan dad dhallinyaraha soomaaliyeeda hawshaas oo holahaas ka wada gobolada soomaaliyana dee saasoo kale aan rajeynaa iyadana in looga wado dadka gobolka banaadir degan waxaan leeyahay maadaama ay tahay meeshaana xaruntii midnimada ay tahay gobolkii banaadir u yahay shacabka soomaaliyeed hadda dadka gobolka banaadir degan gobolka ugu badan oo hadda degdegan yahay uu yahay toddobiyo tobanka degmana ka koobta in qabiyadaas aada iyo aad aad u garab istaagtiin kana muujideen sida aad uga xun tihiin arrintaas iyada raallina waxaan uga ahay inay maaragta isu soo baxaas maalinta maamulka gobolka u iclaamay inay diyaar u noqdaan isku soo baxa weyn oo aada iyo aada u qiimo badan oo dee ka weyn wixii awal la arki jireen inay maaragta iskugu soo baxaan maadaama qadiyadan ay tahay dee qadiyad oo masiiriya ay tahay oo ummadda soomaaliya ay muhiim u tahay inay ka hadlaan dhulkoodii mubadoodii iyo xuquuqdoodii sida hadda kuwa dee haweysanayaan aysan u soo haweysan kuwo kaloo hadda maqanuuna aysan u haweysan in maaragtay aan arrintaas iyadaa muujino saasaan dadka gobolka banaadir degan ka codsanaynaa dabcan guddoomiyaha gobolkuna asagaa maaragta hawshaas hormuulka u qaba oo hadda ka dhawaajiyey in maaragtay waktigaas dad hadda ku shaqada oo guddiyo loo xilsaaro ka shaqayn doonaa jira oo si heer sara iyada laftirkeedana uu agaasimi doono oo hadda guddoomiyaha gobolka uu sheegay marka aada iyo aada dadka gobolka banaadir degan u mahadsan yihiin aada iyo aada ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kastoo adduunka uu ka joogo u mahadsan yahay qadiyadaasna dee qadiyad qof aa gaar u ahayn oo naga wada dhaxay weeye inaan wada difaacnana dee waa waajib kuwii maaragtay ayagoo maaragtay horena u sheegay oo yidhi halla qabtana ayaguna aada iyo aad aan u mahadsan yihiin annaguna dee waxaana diyaar u nahay wax walba soomaaliya isku raacayna inaan safka hore kala noqo
allaha u naxariistay waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada muqdisho taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale ugu yaraan toddoba ruux uu ku jiro taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale ayaa ku geeriyooday weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay nawaaxiga wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho waxaana weerarkaasi sidoo kale ku geeriyooday lix askari oo ciidanka ilaalada uu ahaa taliyaha afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona in khasaarahaasi uu geystay weerarka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu dilay taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka geeriyooday ayaa waxa uu rediyo muqdisho uga warramay taariikh nololeedka marxuumka iyo doorkii uu ku lahaa ka horeynta argagixisada al-shabaab magaalada muqdisho waa mahadsan tahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan geeridii jenaraal goobaale aan ugu tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gaar ahaanna reerkii iyo qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday inuu ilaahay sabri iimaan ka siiyo isagana jannadii ilaahay ka waraabiyo jannatulfardowsa intaas markaan ka gudbo jamaal goobaale runtii wuxuu ahaa nin oo geesi ah oo wadani ah oo ahludiin ah runtii oo lafdhabar u ahaa dagaaladii dagaa dagaaladii iyo howlgalladii lagula jiray argagixisada al-shabaab runtii xoreyntii magaalada muqdisho laga xoreeyey al-shabaab oo laga saaray wuxuu u ahaa lafdhabar qeyb weyn buuna ku lahaa ciidankii uu hogaaminayay runtii waxay ahaayeen iyo isagaba dadkii ka aad ugu howlgalay arrintaasi marka runtii geeridiisa aad bay u inoo taabanaysaa annagoo dhan waana runtii waxaan leeyahay waana misgarayn doonaa marka ilaahay oo u naxariisto waa nin wuxuu ahaa runtii howlkar ah aada howlkar u ah nin oo ma aragtay aada firfircooni iyo wadaninimo aada ugu lahaa waajibaadkii qaran ee saarnaa oo ah inuu maaragtay ciidamadiisa uu hogaamiyo uu howlgeliyo marka runtii magac iyo sharaf weyn buu ku lahaa ciidamada gudahooda iyo qaranka soomaaliyeedba runtii
waa tahay marka maadaama hadda nin qiimo badan oo horta runtii qof walba maalintii ilaahay usoo qoray inuu dhinto ma dhaafayo laakiin waa inuu ka tagaa maaragtay taariikh wanaagsan waa inuu ka tagaa qofka maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dalbaday maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa dalbaday in gurmad deg dega loo fidiyo dadka barakacayaasha ee ku nool gudaha degmadaasi gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxaa karmeyr uu ku tegay xerooyin ku yaala qaybo ka mida degmadaasi isagoo u kuurgalaya xaaladooda nololeed qoysaskan oo ka kooban soddon iyo shan kun oo qoys oo ka soo barakacay qaybo ka mid a gobollada dalka iyo xorooyinka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ayaa waxaa haysta dhibaatooyin la xiriira dhinacyada caafimaadka waxbarashada hoyla-aan iyo biyola-aan kuwaasi oo ku nool guryo ka samaysan cooshado iyo boco islamarkaasina gabaad aanay uga noqon karin milicda dhibicda roobka iyo dhaxanta habeenkiya haddaba waa kuwan qaar ka mida dadka barakacayaasha ee ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixinaya dhibaatooyinka haysta ee dhinaca nolosha iyago oo u diray baaq dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in ay la soo gaaraan gurmad deg dega aniga waxaa la dhaha ruqooye maxamed cabdi xageed kasoo barakacda qaxootiyo xeraibo waa tahay ka waran marka halkan nolosha aad ku haysataan iyo duruufaha idin haystaa iyo waxyaabaha baahiyaha gaarka ee aad qabtaan maadaama dalkiina aad dib ugu soo laabateen duruufana ay jiraan baahiyo gaara annaga dalkeen dib aan soo laabanay haddaan inta imaanana maarata duruufiya badan baa haddana haystaan waxaan aan haysano hanti oo maanta aan haysano ma laho ilmaha waxbarasha nooma haystano dhibaatooyin gaajo gogo la-aan wax kasta iyo maarata guri la-aan hooyi la-aan dhib weyna caad u qabnaa saan u imaan waxbaa noo qabnaa ma arkin haddii ka tegi wayso degmada kaxda maarata gudoomiyaha waxoogaa labadan beri noo ororte oo maarata inta iidda maarata waxoogaa iid mubaarag oo nala siiye ka dambe wax wax ka noo qalo noo qabto horteed iyo dabeed wax kale wax noo qabto ma jirto maamulka degmada ka sokow wax hay-ada gargaar ah oo gurmad idin soo gaarsiin maya wax hay-ada gargaari oo nadanay oo wax noo qabto ma jirto waddankayna hooyo maarata usoo ordayne si fiicna niyada ugu hayne maadaama gumeysiga kenya aan kasoo cararnay haddana wax wax noo qabto ilaa ilaa ma jirto dhibaatooyin xoog laan ku jirnaa waa taa marka qaxootiga kenya ka soo barakacay dabcan waxaa jiray si saddex geesooda oo dowladaha soomaaliya kenya iyo hay-adda u n s r ay gaareen heshiiskaas oo ku saabsanaa in dadka qaxootiga dib loo celiyo dabcanna soomaaliya ku soo laabateen ka waran rajada aad qabtaan iyo waxa aad higsanaysaan mustaqbalka maadaama wadankiina oo in muddo aad ka maqnaydeen aad dib ugu soo laabateen wadankana in muddo aan ka maqnaynay waxyaala badan maarata hayada hayadaha noo ballan qaadeen maalinta aan soo baxaynay oo nala dha waa niila qabanay ilaa ilaan wax noola qabta ma jirto dayac iyo xoog iyo dhibaato maan sii kallo
imise qoys ayaad ahaydeen markaa qaxootigii ee kenya ka soo barakacay waa badan aad iyo aad kun qofood waa dhanna
waa tahay kunkaas qofood marka maxay isugu jiraan haddii aad faahfaahin naga siiso
waa
lab iyo dhadig maxay isugu jiraan waa badan yahay aad badan calaaqoos waaye calaaqoos waaye dadka badan yahay dad oo iskaabalo gooni iyaga waa iskaga jiraan oo maarata kowlayaal waa iskaga jiraan rag qoos dhan oo guurayn waa iskaga jiraan dad baan soo qaaday maarata hayadda oo maarata soo qaaday oo waxyaalo badan noo ballan qaaday wax noola ballan qaaday mana dhibaato maan hor is dhex galhayno mar iyo dayac iyo rafaad iyo ilmi waxbarasho la-aan iyo maarata hooy la-aan iyo silac iyo darxumo waa lagu jiraa waata marka duruufahaas ee ka sokow noloshiina dabcan markii aan eegno xageebay ku tiirsan tahay
xag alla ku tirsan waxaan haysano ma jirto waa maaragtay waa magaalada wadankan hooyo oo dhimaanay maska dhex joognaa waa tahay dadka qaar oo xoog leh oo shaqaysta ma jiraan miya oo qaxootigan halkan ku nool ka mid ah wax shaqaysanaya waa jirtaan shaqadii ablaha idinba waxa shaqo lahaa male dhalinyaro waa iska taagtaaganta wadanka waqti dheer ay ka maqnaayeen wadankii maaragtay meel ay uga toosayseen shaqo fiicanna male wax lahaayo male waa la iska taagtaagan yahay waa tahay marka si duruuftaas looga baxo marka maxaa ugu dambeyn codsanaysaa adoo ka faa'iidaysanaya ee fursaddan telefishinka qaranka waxaan codsanayaa in nalo daryeelo oo maaragtay hooy nala siiyo oo maaragtay ilmihii waxbarasha noola yeelo oo maaragtay nolol xayaatale aan ku noolaano oo maaragtay wax noola qabto maan rabnaa aad aa mahadsantahay qaranka ugu horreyn magacaaga inuu magacii weyleray waraabe waraabe ee Ah.
barakacayaashii ee halkan ku soo barakacaad ka mid tahay haa maslaya ku roorni inta koyni alxamdulilah haddii inta koynin meel barwaaga leh dhahgalnay waa tahay marka ma dadkii gudaha ee ka- ku- ku soo barakacay waad ka mid tahay mise qaxootigii kenya iyo dalalka dariska ka yimid baa ka mid tahay dadkii korku kooyaanuun Ee, ka waran marka duruufihii aad ku jirtay iyo hadda halkan oo degmada kaxda aad u soo barakacdeen nolol ahaan see maxaa dareem una roorni inta koyni baahina hayte biila'aagan hayte laakiin alxamdulilah inti koyni gadoomiyaha gobolka eed eedalaan mahadsinya mal macno noolale yawna helni alxamdulilah laakiin oo biila'aagan hayte ba'la'aagan hayte rooba kooy maanu hungurina fadaana may fadaana macnaha weybwaa lama ganyanini gobodoon baahangnoon waa tahay marka wax gurmad ah oo idin soo gaara ma jirtaa Ee, marka aan marka aan ee, dhanka maamulka ka soo tagno hay-adaha gargaarka maya macnaha dadkun macnaha gadoomiyaha gobolka onin kooyna dhagaale walkastini kan kooy degmada kan degmadana Kee?
maamulka degmada Haa.
markii aan ka eegno gurmadkii idin soo gaarsiiyeen wax hay-ada gargaara oo gudaha ma idin soo gaarsiiye maya ha ha marka maxaad u- u jeedinaysaa way Dhaqaaqa way ee- jeediyaase macnaha wayba oo injeediyayihiin in un macnaha baahangnaa macnaha wayba dad isku dhibaataysan anaa biila'aan ana macnaha wayba raashinga fadaan ba'a ma qabna marka eh, dadka sharafta badan le saasoo ku fadaan gadoomiyaha aad aa mahadsantahay ha madaga aado maxamed aadan
okay magacaaga ku fiican.
aado maxamed aadan waay ay faadum xageed ka soo barakacday maslax maslaxa ka waran Haa.
hadda nolosha halkan aad ku haysataan meelashan loolal ma ka haysan hadda gadoomiyaha qaada daraad hilib iyo waxaas noo keenay hadda nolol kale una kaalni male waa tahay nolosha qoyskiina ka waran mise qoys baad ka kooban tahay oosad Aad badananahay ku tiirsantahay.
oosad badananahay Ay, ka waran marka ee, rajada aad qabtaan in ee, nolol intaa ka badan aad heshaan nolol hadda ma haysano dad barakaarana nolol ma haysano musqulo ma haysano biyo ma haysano baad ma haysano
dhinaca kale gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil cabdulaahi ayaa kormeerkiisa kadib waxa uu ka dalbaday dowladda soomaaliya iyo deeqbixiyaasha caalamka in gargaar bini'aadanimo ay soo gaarsiiyaan qoysaskan isagoo intaasi ku daray in noloshoodu ay aad u hoosayso ayna la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah bismillahi raxmaani raxiim s n t v tv-ga qaranka waan u mahadcelinaynaa booqashada ay maanta soo booqdeen degmada kaxda gaar ahaan qaybtan ay ku ay ku badan yihiin dadka barakacayaalka ee dhibanayaalka runtii dadka aad arkaysaan waa dad aad iyo aad u tiro badan waa dad daadsan ex control ilaa iyo siinka dheer sidaa daraaddeed waad arkaysaan baaxadda iyo miisaanka ay leeyihiin baahida duruufeeda ka muuqatana waa arkaysaan waxaad arkaysaan inay wax allaala wixii duruuf bini'aadam lahayd oo dhani ay haysaa hadday xag hooy tahay hadday xag caafimaad tahay hadday xag waxbarasho tahay hadday xag nololeed tahay waxaa lagu tilmaami karaa dadkani inay noloshii bini'aadnimadoo dhanba ay ka maqan tahay xaqiiqdii aad iyo aad baan oga xunnahay ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu dhibaatadan iyo baahidan iyo rafaadkan uu ka saaro waxaan baa heer saraa aan u dirayaa maamulka gobolka dowladda dhexe dhammaan beesha caalamka intii wax danaysa oo dhan ilaahay inay maaragtay ay ilaahay dartiis dadkaa loo soo gargaaro aad iyo aad bay u dhibban yihiin sidaa daraaddeed waxaannu codsanaynaa oon codsanaynaa oon codsanaynaa in la soo booqdo oo loo yimaado oo waxay qabaan la arko oo dhibaatadooda nalala qiimeeyo annaga way naga baaxad badan yihiin wax allaala waxaan u awoodna ka degme ahaan haddaan nahay oon u awoodna ma jirto gobolkuna waa uun maaragtay qayle iyo iyo wargelin unbuu ku leeyahay waana gaarsiin doonnaa dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba waxaannu ka codsanaynaa inay soo gaadhaan dadkan waa dad soomaaliyeed waa dad muwaadiniina waa dad meelo badan ka soo kacay kenya ka soo bara kaceen gobollada dalka oo dhan bay ka soo bara kaceen magaalada muqdisho gudahooday ka soo bara kaceen waa dad intaa laydhahiyo intaa bannaanka ay isugu yimid haba yaraatee wax nolola oo ay haystaan oon leenahay maanta way haystaan inta dooniba ha leekaatee oo aan ilaahay xaggiisa ay- aan aan hayn oy ka nool yihiin ma jirto baaq dheer cod dheer baanu ku jeedinaynaa in la soo gaadho dadkaas sida ugu dhaqsaha badan in allaale intii maqalkanaga iyo muuqaalkanagaba dhegaysatay aragtahay waxaanu leenahay dadka ha la soo gaadho ha la soo gaadho ha la soo gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii dhacdooyinka maanta oo aad ku maqasheen qodobo door ah barnaamijka waxaa idila soo codsiinaya anigoo cabdulqaadir yuusuf irshaada dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya maxamed cabdiweli maxamed tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo